inaad ka qayb qaadato baaritaannada ama tallaalada haddii aadan rabin. Waxaad ka qayb qaadan kartaa hal nooc oo ka mid ah baaritaannada oo keliya haddii aad rabto. Tani gebi ahaanba waa ikhtiyaari. Haddii aadan rabin in baaritaan lagugu sameeyo, waxaad weli ka qayb qaadan kartaa fadhiyada waxbarasho. Haddii aadan diyaar u ahayn inaad ballansato baaritaan ama tallaalka, waxaan ku weydiin doonaa taariikh dambe. Waxaan kula soo xiriiri doonaa bishiiba hal mar. Haddii aad ii sheegto inaad hubto inaadan rabin baaritaanka, mar dambe kulama soo xiriiri doonno. Qasab kuguma aha inaad ka qayb qaadato baaritaanka. Balse haddii aad rabto baaritaan ama adeeg caafimaad oo kale, waxaa laga yaabaa inaan kaa caawiyo ballan samaysashada haddii aad doonayso. Waxa kale oo aan kaa caawin karaa gaadiidka ballamahaas aad ku tegi lahayd. Waxaan kaa caawin karaa inaad buuxiso waraaqaha loo baahan yahay. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inaan suurtogeliyo adeegyada tarjumaadda inta lagu jiro baaritaanka caafimaad. Haddii aan kuu tarjumi waayo, waxaan hubin doonaa in tarjubaan haween ah kuu hadasha luqaddaada lagu helo.